waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali madasha samata bixinta oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa mar kale soo saaray war murtiyeed ay uga hadlayaan mowqifkooda ku aadan gogasha uu fidiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoo markii hore madasha ay soo dhoweysay gogashani haddana waxay tilmaameen inay u arkaan kulammada uu qabanayo madaxweynaha soomaaliya shan iyo tobanka bisha juun inay yihiin kuwa uu taageero uga raadinayo jidkii uu horay ugu joogay ee ku aadanaa khilaafka iyo kala aaminbaxa siday yidhaahdeen tallaabadaasina ay dhaawacayso niyad wanaaggii ay madashu qaabilaysay gogashaasi sidoo kalena ay niyad jebinayso siday yidhaahdeen shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka rajadii ay gogasha ka qabeen madashu waxa ay weli ka dhowraysaa ayay yidhaahdeen madaxweynaha soomaaliya gogol wadaxaajood loo dhan yahay si xal waara looga gaaro khilaafka siyaasadeed ee iminka taagan hase yeeshee xukuumadda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan guddiga qabanqaabada gogashaasi uu dhigay madaxweynaha soomaaliya oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen in gogashu ay ku dhici doonto wakhtigii loogu talagalay islamarkaana casuumaddu ay gaartay dadkii loogu talagalay ee lagu casuumay gogoshaasi sida uu sheegay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin waxaan rabnaa maanta halkan aan isugu nimid inaan ku faahfaahino oo aan ku bayaanino gogoshii madaxweynuhu ku baaqay ee uu fidiyey bishan juun kowdeedii inay qabanqaabadeedii sidii ugu wanaagsanayd ay ku socoto casuumadihii meeshii loogu talagalay iyo mas-uuliyiintii iyo madaxdii loogu talagalayna inay gaartay runtii gogoshaanu waxa ay ku timid markeedu horeba waxay ku timid xukuumaddu dabcan xukuumad kastaa waxay leedahay siyaasaad waxayna siyaasaadka usu haysataa sharciyaad marka dabcan siyaasaadkaas xukuumaddu markay fulinayso muwaadiniinta soomaaliyeed loogu adeegayo dalkan la rabo aan doonayna inaan marxaladda adag ee uu ku jiro siyaasiga ah ee amniga ah aan uga gudbinno aragtiyadaas xukuumadda ama siyaasaadkaas xukuumadda waxay keenaan in dadka qaarkiis sida dabiiciga ah inay ka soo horjeestaan oo ra'yigaas uu la qurxoonaa waayo waxaad la socotaan marka xukuumaddu dabcan waxay ka shaqaynaysay dhowrkii sano lasoo dhaaf waxay ka shaqaynaysay inay dalkan ka hirgeliso nidaam dastuurahoo dhammaystiran doorashooyin ay dadweynuhu iska leeyihiin amni la isku hadlayn karo oo bulshada soomaaliyeed isku hadlayn karto runtii guulo badanna waa laga soo gaaray oo meeshaad og tihiin ayaan ayaan maanta maraynaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin gogoshan madaxweynuhu waxa ay ka jawaabaysaa codsiyaal iyo talooyin dad badan oo madaxa oo mas-uuliyiin ah oo muwaadiniin ah ka imaanayey muddo dheer ka imaanayey ku talinayey runtii in gogol loo fidiyo daneeyayaasha inta qofka danaynaysa oo bulshada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed in gogol loo fidiyo si ummadda soomaaliyeed ay uga dhex abuuranto arrimaha masiiriga ahay leedahay arrimay isku waafaqsan tahay dhammaantood ay isku raacsan tahay si ay wada noqdaan oo xaaladdan iyo marxaladdan si wada jir ah oo isku duubni ah looga wada gudbo marka gogosha madaxweynuhu marka spiritkaas ama ruuxdaas ayaa horta ayaa ayaa uu ku dhigay wasiirku waxa uu sheegay in dadka lagu casuumay gogashani aanay ahayn dad gaar ah ee ay casuumeen dhammaanba bulshada qeybaheeda kala duwan oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore iyo guddoomiyaal hore oo baarlamanka soo maray iyo ururada bulshada rayidka waxaana uu ku baaqay in gogoshaasi la yimaado oo la wada hadlo maalmaha soo socda waxa aan diiradda ku haynaa in gogol madaxweynuhu dhigay oo masiirka ummadda looga wada hadlayo in laysugu yimaado marba haddii ay tahay marka masiirka ummadda soomaaliyeed waa meel ummadda soomaaliyeed marka isugu imaanayso mumaliintoodii ama wakiiladoodii lagu casuumay marka taasu in aan saas u fahamsanaano muhiim waaye annagu koox gooni ah lama casuumin qaybaha bulshada oo dhan intii laga gaari karo ayaa la casuumay oo loo yeeray oo gogosha imaan doona insha allahu tacaala waa madaxdii hore ee dalka madaxweyneyaal leh ra-iisul wasaarayaal leh guddoomiyeyaal baarlamaan leh dhammaan oo xilal waddan ka soo qabtay oo runtii waaye aragnimo iyo khibrad aan ku tuhmayno inay ku soo biirin karaan talana ay ku yeelan karaan arrintan waxaan kaloo u yeernay oo la casuumay culammadii soomaaliyeed ood ogtihiin culammadoodii dowrka ay uga jirto bulshada soomaaliyeed waxaan u yeernay bulshada rayidka ah oo muwaadiniinta soomaaliyeed ee markaas aan iyagu siyaasadda ku mashquulsanayn ama aanan ku shaqaysanin dowrka ay ku yeelan karaan inay ku matalaan ayaan isugu yeernay gogashaasu marka gogol fidsan oo runtii masiirka ummadda soomaaliyeed looga hadli doono looga wada hadli doono waaye marka ma doonayno annagu inaan ku mashquulno waxa la yidhaha musdalaxaadka ama termiska siyaasadda wadaxaajood iyo wadatashi iyo waxaas inaan ku mashquulno maahan ajanduhu waad aragteen siduu uu cad yahay ajanduhu waa dastuur dastuurkan dib eegista ku socota waaye waxa waaye doorashooyinkii ka dhashay dastuurkaas la furay ka dhashay waaye xeerarkii ka soo baxay waxaa waaye amniga waddanka oo xaaladiisu aan ogtihin xaalad aad muhiim u ah inuu marayo midnimada ummadda soomaaliyeed maanta ay taagan tahay marka mas-uuliyiinta ummadda soomaliyeed o dhan waxaan ku casuumaynaa oon ugu yeernay inay gogoshaas ka soo qayb galaan ayagoo ummadda soomaaliyeed ku matalaya marka waxaan rabnaa in la muujiyo mas-uuliyad in la muujiyo oo gogoshaas la yimaado ugu dambayntii wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya waxa uu sheegay in gogoshani ay muhiim u tahay masiirka dalka soomaaliya oo iminka ku guda jira xaalad adag isagoona gebi ahaanba beeniyey in xukuumaddu ay mar weliba caburiso fekerka mucaaradka ka soo horjeeda dowladda waxaan kaloo inaan caddayna faham ah laba kooxood oo iska soo horjeedo wada hadlaysa wada xaajoonaysa ma ahan waxa weeye masiir ummadda soomaaliyeed u yaalla ay ka tashanayso xaaladdan si ay ugu gudubtaa intaas marka ay ka tashato oo ay meel isla dhigto waxay uga gudbi doontaa hay-adaha marka haysta sharciyaadka haysta oo ay ka mid yihiin golaha wadatashiga qaranku golaha wadatashiga qaranku wuxuu ka kooban yahay xukuumadda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaaka ah dowladda federaalka ayuu ka kooban yahay ayagaasu marka waa hay-ado loogu talagalay ama u dhisan u dhisan sharciyan u dhisan waxyaabaha u baahan in laga heshiiyo oo go-aan laga gaaro u dhisan waayo markii ay go-aan ka gaaraan waxa ay u gudbi doontaa hay-adihii kaleeto oo dastuuriga ahaa ayay u gudbi doontaa wada hadal wax ka horreeyaahuna ma jiro afka soomaaliguna waxa weeye been ma sheegin markii uu yidhi aan wada hadalno waan heshiino waxa hadda la raadinayana waxa heshiis lagu yahay waayo waad ogtihiin runtii meelo badan in laga dhawaajiyo xukuumaddan meelay ku tidhi iyo meelay ugu dhawaaqdayna ma jirin in la yidhaahdo loo joojin maayo wax la yidhaahdo meel loo joojin maayo meelay ku taallo ma jirin mana jiri doonto loo joojin maayo dalkan waa la wada leeyahay markaas qof baa mas-uuliyadda haaya inta kalena waa muwaadiniintii dalka lalahayd waaye marka loo joojin maayo wax la yidhaahdo ma jiraan gogashaanuna waxay ka tarjumaysaa in dalkan la wada leeyahay masiirkiisana go'aan laga wada gaarayo hay-adaha dastuurigaahuna dowrkooda ay cayaarayaan xukuumaddan aan ka tirsannahay runtii mucaaradka iyo ra'yigiisana ma caburiso mana diido waa ay dhegaysataa waxna way ku qaadataa laakiin waxaan rabnaa tanaagoodka tanaagoodka waxaa ka fiican inaan sidii dad waayeelah oo mas-uuliyiin loo wada fadhiisto loona wada hadlo si kastaba ahaatee waxaa muuqata in dowladda federaalku ay ku adkaysanayso in shan iyo tobanka bishan sida horey loo iclaamiyey ay furmi doonto gogasha wadahadalka ee ku baaqay madaxweynaha soomaaliya iyadoo siyaasiyiinta mucaaradka ah gaar ahaan madasha la magac baxday samata bixintu ay ka biyodiidan yihiin ka qaybgalka gogashaasi waxaana magaalada muqdisho iyo magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya ka socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo shirar hoose oo ay leeyihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxda dowlad goboleedyada ay isdiidan yihiin dowladda dhexe wararka s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali